أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أma bعd waxaan soo haynaa تfsiru suuraةi maryam casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatan iyo labaad ee suurati maryam ka mid ah gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay qisadii nabiyullaahi ciisa uu ku dhashay iyadoo aan casharkii ugu dambeeyey uu ku saabsanaa ama ku joogsaday markii maryam loo bishaareeyey wiil inay dhali doonto wiilkaasna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa eeaabba la-aan uu markaa yacni dhalanayo oo qudrada allah subxaanahu wa tacaala iyo inuu ilaahay wax kasta karo lagu ogaan karo sidaa inuu marka u yeelayo oo aayad uu ka dhigay bishaaradiina markaa sidaa ayay ku dhacday iyadii marka qisadii marka casharka caawa wuxuu ka uu ku bilaabmayaa qisadii uu ku uur galay iyo sidii uu ku dhashay iyo wixii xaalkiisu uu markaas ku dambeeyey qaala tacaala alla wuxuu yidhi faxamalathu faintabadat bihi makaana qasiya faxamalad way xambaartay maryam hu wiilkii bay xambaartay fantabadad way fogaatay bihi isagii ayay la fogaatay uurkii makaanan fii makaanin meel dhexdii ayay ku fogaatay meesha oo qasiyan aad u dheer oo aada u fog oo ehelkeedii iyo aada uga fog faxamalad way xambaartay hu gulaamkii ama cunugii loo bishaareynayay ayay xambaartay yacnii way qaadayoo calooshay ku qaadayo fantabadad way fogaatay oo way gooni noqotay bihi bilxamli uurkii ayay la gooni noqotay oo ay la fogaatay makaanan meel dhexdii ayay kula fogaatay ay fii makaanin waa daraf marka makaanan tafiibaa u qadaran makaanan fii makaanin makaan dhexdiisa ayay ku fogaatay makaanka oo qasiyan aad u dheer oo aada u fog muddada marka uurkaas ay waday iyo mufasiriintooda way ka hadhadlaan laakiin hadda wax marfuuc oo nebiga sal ll ly slam ka sugnaadayna ma jiro wax qur-aankiina ma sheegin mufasiriinta unbaa wax laga warwariyaa ibnu cabaas waxaa laga wariyey kana alxamlu walwilaadatu fi saacatin waaxida uurka iyo dhalmaduba waxay ahayd saacad yani gelin maalintii gelinkeed unbay noqotay qaar kalena marka waxay leeyihiin muddatu xamlihaa wuxuu ahaa tiscatu ashhurin sagaal bilood ka xamli saa'ir الnisaa ayay siday faajaaha almakhaadu faajaa-a wuxuu keenay haa iyadii maryam almakhaadu fooshii waxay keentay ilaa jidci naklati geetimireed jiriddii ayay keentay intii ka ah qaalat waxay tidhi yaa laytanii shallaytadayde midtu dhinteena maxaan iskaga dhiman waayey qabla haadaa qabla haada alxamli uurkan ka hor maxaan iskaga dhiman waayey wa kuntu ahaadeena maxaan u ahaan waayey nasyan shay la xaqiro oo aan dadku hadduu ka dhumaba aynan tabaynin kaas oo mansiyan laga tago shay markaa yacnii haddii uu dhaco ama dadkii ay ka tagaan aynan tabaynin maan iska ahaado ayay leedahay fa ajaa-a wuxuu keenay almakhaadu fooshiibaa haa iyadii keentay ilaa jidci naklati geetimireed jiriddii ayay ag keentay meeshaas marka ay ku foolatayna waxay ahayd bayt sida loo badan yahay beytlaxam oo dhulkan falastiin ka mida hadda weliba magaalo qadiimo sidaa un beytlaxam unba ayaa la yidhaahdaa meeshaas ayaa marka ay ku foolatay ayb fa jaa-ahaa laba macnoba marka waa ku jiraa jaa-a marka la rabo in markaa la tallaabiyo ama mutacaddi laga dhigo ba-na waa ku tallaabi kartaa ficilkii in hamze la geliyo oo hamzatu tacadiya hamzada oo tacadi uu ficilku ka faa-iideysanayana waa ku tallaabtaa waa jaa-a oo la geliyey hamzo waxayna ka dhiganta waxay ka dhigan tahay jaa-a bihal makhaadu ilaa jidci nakhlati fooshiibaa waxay keentay geed agtiisa ayb marka ba-dii baan la keenin hamzadii baa marka lagu tallaabiyey oo lagu gudbiyey marka macnaha haddaan sidaa u dhigno waxay noqonaysaa fa ajaa-aha almakhaadu fooshii ayaa keentay haa maryam ilaa jidci nakhlati bay keentay macno kalena waa jiraa oo bacdi ahlilcilmi ay tilmaamaan oo ah jaa-ada in markaa laga la tadmiiniyo bimacnaa alja-at oo marka waxay noqonaysaa fa alja-aha almakhaadu ilaa jidci nakhlati fooshii baa waxay u dhibaato gelisay oy usoo dhibaato gelisay geedtimireed markaa yacnii dogob ah ayay agtiisii usoo dhibaato gelisay yacnii xanuunkii iyo fooshii baa waxay u dhibgelisay inay meeshaa gasho oo ay meeshaas tagto labadaas macnona waa laba macnoo iska mustaqiim ah weeyaan qaalat waxay tidhi markaasi maryam yaa laytanii shallaytadayda mittu maan dhinto muttu iyo mittu labadaba waa la akriyey waana laba yacnii qiraa'o mutawaatira waana isku macno qaalat waxay tidhi yaa laytanii shallaytadayda ee mittu dhinteena yacni maan iska dhinto qabla haadaakan ka hor ishaaradani marka waxay u laabanaysaa qabla haada alxamli uurkan ka hor leanna uurkii unbaa lasoo sheegay waqiila waxaa la yidhi qabla haada alkarbi murugtan ii timid horteed maxaan u dhiman waayeyba ayb meeshaas marka culimadu waxay ka bixiyaan qofku geeri inuu weydiisto haddii uu de fitno iyo wax lamida iskaga cabsanayo in markaa ama arrin diini ah darteed waa u tamanin karaa qofka inuu dhinto oo markaa yacni nabiga sala allahu alayh waali wasalam xadiidka uu leeyahay laa yatamanayanna axadukum almowta midkiin geeriyownan tamaninin lidurin nazala bihi baa ku jirto dhib isaga ku yimid dartiis yaanu geeri u tamaninin haddii marka laa maxaala ay tahayna ilaahu inooley hadday nolosha khayr ii tahay ilaahu i dil haddii dhimashada khayr ii tahay sidaas ha dhaho ayb sidaasuu ahaa ayb iyada marka yacni waxay leedahay waxay ka cabsanaysaa armaa lagu tuhmaa nin laguguma ogeyn uur iyo cunug adoo wadata haddaad dadkaagii dhex timaado armayda kugu dambaabaan iyaguna oo ay ku tuhmaan adigii laftaadii dadka ay dhanniga kuu xumeeyaan intaas yacni intay dhici lahayd maan iska dhintay leedahay marka qaalat waxay tihi yaa laytanii shallaytadayda midtu dhinteena maan iska dhinto qabla haadaa uurkan ka hor ay qabla haada alxamli wa kuntu maan ahaado nasyan shay yar oo la xaqiro oo dadkiisu aynanba xasuusanaynin kaas oo mansiyan matruukan laga tegay laga tegayo shay laga tegayo oo markaa yacni la yska ilooba maxaan u ahaan waaye nasyan marka waa shay-an xaqiiran ayb oo aan markaa laa yutlabu hadduu qofka ka dhaco iyo aan la raad raadinaynin ayb ansaa-u safarna waxaa la yidhaha dadka safarka ah waxa ayaga ka dhacdhaco gaadiidkooda oo aynan soo qaadanaynin waxna aynan ka rabin badan ayaa waxaa la yidhaha ansaa-u alqowm qowmka yacni waxyaabihii ay ka dhacdhacay oo gaadiidkooda ama ratiga iyo waxa ka dhaco markaa xamliga iyo uu sida markaas muhiimkuna waxaa weeyaan uun shay xaqiira oo la xaqiro oo la yaraysto maxaan u ahaan waaye kaas oo mansiyan matruukan laga tega laga tegayo maxaan u ahaan waaye fanaadaahaa min taxtiha anlaa taxzanii qad jacala rabuki taxtaki sariya fanaadaa wou dhawaaqay haa maryam ayuu u dhawaaqay min taxtihaa hoosteeda xaggeeda ayuu uga dhawaaqay anlaa taxzanii ay laa taxzanii ha murgin oo ha tiiraanyoonin qad xaqiiqe ahee jacala rabbuki rabbigaa wuxuu ka yeelay taxtaki hoostaada sariyan ayuu ka dhigay kanaal iyo keli keli ama tog ay biyo maraan ayuu hoostaada ka yeelay ayb wahuzii lul oo yacni dhaqdhaqaaji ilayki adiga xaggaaga u dhaqdhaqaaji bijidci nakhlati jidca nakhlati geedtimireedka jiridiisa lul oo xaggaaga u dhaqdhaqaaji tusaaqid way ridaysaa calayki adiga korkaaga rudaban ayay ku ridaysaa timir rudab ah oo aada timirta loo jecel yahay ah rudabkaas oo janiyan majniyan la gurto la guranayo ayay kusoo ridaysaa fakulii cun washrabii cab waqarrii qabowso caynan min jihati caynin il ahaanna u qabowso fa imaa haddii tarayinna aada aragto min albashari basharka xaal uu ka mid yahay axadan haddii aada aragto axad faquulii dheh inii aniga nadartu waa nadray lilraxmaani allaha raxmaankan u nadrayo nadar ugu galay sawman afhaysi inaanan cidna la hadlin falan ukallima la hadli maayo alyowma maanta insiyan mid markaa la weheshado insi a la hadli maayo qof yacni qofna maanta la hadli maayo sidaa ku dheh alla wuxuu leeyahay fanaadaahaa min taxtihaa xarafkan marka waxaa ku jirto laba qiraa'o fanaadaahaa min taxtihaa iyo fanaadaahaa man taxtahaa man taxtahaa marka abuu camar iyo akhriyeen haddii marka man taxtahaa la akriyo naadaada faacilkeeda waa mankaas fanaadaa waxaa u dhawaaqay haa maryam man ayaa u dhawaaqay axad taxtahaa hoosteeda ahaa axadkaasna marka yaa waaye jibriil waa lagu macneeyaa waxaa kaloo lagu macneeyaa ciise laftiisa waxaana xoog badan in ciise uu yahay qofka u dhawaaqayo markaas hadlay leanna markaas uu la hadlay iyadoo arrintaa wehel ayay u noqotay cabsidii haysayna waa ka baxday hadhowna dadkii ayay ula tegi doontaa markay arkaanna waa u tilmaami doontaa war arrintu arrin caadiya maahane bal wiilka cunugan yarkaa dharabta ku jira bal dhegaystay leedahay taa marka waxay kutusaysaa axadka u dhawaaqay inuu ahaa wiilkeedii ciise calayhi salaatu wasalaam marka fanaadahaa man taxtahaa haddii la akriyo waa taas waa qira'a mutawaatira marka min taxtihaa haddii la akriyana waxay noqonaysaa naadaadii waa in faacil markaas loo raadiyo faacilkiina marka jibriil iyo waxaa lagu kala fasiray nabiyullaahi ciisa nabiyullaahi ciisana u badan marka fanaadaa wou dhawaaqay wiilkii yaraa ee markaa ay dhashay maryam wiilkeedii ay dhashay haa maryam ayuu u dhawaaqay oo hooyadiis ah min taxtihaa hoosteeduna uga dhawaaqay xaggeeda wa qaala lahaa yacni wuxuu anlaa taxzanii ay laa taxzanii ayuu ku dhawaaqay ugu dhawaaqay ayb an laa taxzanii an iyo laa waay anta ay tafsiiriya un in laga dhigo ay laa taxzanii amase waxaad dhihi kartaa bian laa taxzanii inaadan murgin an laa taxzanii ay laa taxzanii ha murgin oo ha tiraanyoonin qad xaqiiqe ah jacala rabbuki rabbigaa wuxuu yeelay taxtaki hoostaada sariyan ayuu yeelay tog qulqulaya oo biyo markaa yacni u ka qulqulay ay ka qulqulayaan ayb meesha marka asariyu huwa nahru sagiir waa webiga yarka ah baa la yihaha kanaalka iyo waxa lamidka ah ayb biyahaagii marka halkaagaas ka cab wey ayaa marka ay tahay ayb marka man iyo mintana tawjiihaadkoodu tawjiihaadkoodii sidaas waay abu jacfar iyo naafic iyo xamze iyo kisaa-i iyo xafs can caasim ayaa min taxtihaa akriyeen quraada kalena man taxtahaa bay akriyeen ayb wahuzii ruux oo lul dhaqdhaqaaji ilayki adiga xaggaaga u dhaqdhaqaaji bijidci nakhlati geedtimireedka jirideeda lul oo dhaqdhaqaaji marka bijidci baadaa ku jirta waa ba sila oo zaa-ida xagga yacni macna tawkiid ay wadataa laakiin icraab ahaan sidaas waay wahuzii ilayki ja jidca annaklati waay jidca annaklati kaas rux oo lul ayb meeshaa marka culimada waxaa laga qaadanaa bay yidhaahdaan qofku asbaabtana inuu la imaado ilaahay subxaanahu watacaala de isagoo wax siinayo haddana asbaabtii wax lagu siinayay inuu ku dadaalaa wanaagsan oo hadda ilaahay isagoo geedtimireedkaas ee rudab uga soo daadinayo weliba waqti la joogo jilaal oo rudabku ounan waqtigiisii ahayn isagoo haddana karaamo uga dhigayo maryam karaamo uga yeelayo ayaa haddana waxaa laleeyahy waxoogaa shaqo qababan oo geedkaasi adiga gacantaadii ku rux rux oo dadaal qofkii marka inuu dhaqaaq iyo xarako iyo dadaal uu sameeyo ayaa laga rabaa wixii marka uu u dhaqaaqo ilaahayna u tala saarto alla waa siinaya subxaanahu wa tacaala asbaabtana in iyada laysku halleeyo keliya lama rabo oo in ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa isku hallayntu inay ahaato iyo ictimaadka ayaa la rabaa marka alla wuxuu leeyahay wahuzii dhaqdhaqaaji ilayki adiga xaggaaga u dhaqdhaqaaji bijidci naklati jidca naklati geetimireedka ee jiridiisa wa kaana yaabisan wouna qalalnaa markaas ayb leanna waqtigaasi marka waqti rudab aanu jirin bay ahayd tusaaqid xarafkan marka haddaan sidaa ku wadno qiraa'adaas oo macnuhu ay noqoto tusaaqid way daadinaysaa waaye geedii ay naklatu geedii calayki adiga korkaaga rudaban rudab bay ku daadinaysaa rudabka oo janiyan majniyan la gurto oo bisil rudab bisil bay ku daadinaya korkaaga haddii kalena marka waxaa qiraa'ada kale haddaan qaadano marka ay tahay wahuzii ilayki bijidci naklati tasaaqad calayki rutaban janiya tasaaqad marka ay tatasaaqad yacni daadatee waayo annaklatu geetimireedkii baa daadanaya calayki korkaagii ayuu ku daadanayaa rudaban xaal uu yahay rudab rudabka oo janiyan majniyan la gurto oo bisil marka rudaban markaa maxay noqonee tasaaqad qiraa'adeeda markaan akrino xaalo way ayb rudaban xaal uu yahay leanna tatasaaqadu marka la yidhaahdo hal ficilunbay isaga gaabsanaysaa ay tatasaaqadu naklatu geetimireedkii waa qubanaysaa waa daadane calayki korkaagay ku qubanaysaa rudaban xaal ay tahay iyadoo rudaba rudabka oo janiyan majniyan yacni la gurto bisil ayb qira'a kale iyadana waxaa jirto yacni tasaaqad bis ah oo aan siinku ounan shidnayn iyadana saa un bay u dhowdahay fakuliicun washrabii cab yani fakuliicun min arudabi rudabka ka cun washrabii cab min almaa-i biyaha hoostaada ka qulqulayana iska cab waqarii qabowso caynan min jihati cayninna u qabowso oo ayibii nafsaki yani iibii nafsan naf ahaan wanaagsanaaw waxbaha ka welwelin oo marka yani de inaad markaa wiilkaagiina fiirsato biyana aada haysato waxaad cuntana aa haysato ayb fa imaa tarayinna fa imaa haddii tarayinna aada aragto min albashari basharka xaal uu ka mid yahay axaddan qof aada aragto faquulii dheh inii aniga nadartu waan nadray liraxmaani allaha raxmaankaa nadar u galay sharad ayaan ilaahay u galay shardi ayaan alla u galay allaha raxmaankaa sawman ayaan u nadray afhaysi sawmantan marka hadda luqadii midii ahayd waa bimacna alimsaak waxayna ka wadaa alimsaaku can ilkalaam hadal inaan ka af haysto isagaa hadlaayo aniga maba inaanan hadlin sidaa baan ilaahay u nadaray dheh ay sumt sukuutan wa sumaatan aamusitaan ayb sowmkuna marka luqadu waa yani waxaa weya alimsaak alimsaaku can الطacaami waالsharaabi wاlkalaam hadda marka kalaamkiibaas ayaa loo jeedaa ayb falan ukalima qariinadaa danbaa marka macnaynaysa falan ukalima la hadli maayo alyawma maanta insiyan la hadli maayo mid insi ah ma ma la hadlayo maanta yuqaalu marka waxaa laleeyahay kaanat tukalimu lmalaa-ika malaaigtay la hadliji la hadlaysay walaa tukalimu linsa malaa-igta waa la hadlaysay laakiin insiga maya yacni insi la weheshadaba inaanan la hadlin dabcan ayay ujeedaan sidaa dheh ayaa lagu yidhi marka sidii bay marka fartoonaatay cunugii bay soo qaadatay faatat bihi qowmaha taxmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji'ti shay-an fariya faatat way ula timid bihi bilgulaami wiilkii ayay ula timid ciise qowmahaa qoomkeedii bay ula timid taxmiluhu xaal ay xambaarsan tahay ay wadato oo gacanta markaa ay ku haysato qaaluu waxay yidhaahdeen yaa maryamu maryamay laqad lawallaahi ye qad xaqiiqe ah ji'ti waxaad la timid shay-an shay shayga oo fariyan aad u weyn ay shay-an cadiiman shaniican baad la timid nin laguguma oga cunugna waa keensatay yaa ukhta haaruuna haaruun walaashiisaay maa kaana ma uunan ahaanin abuuki aabbahaaga imra'a saw-in xumi qofkeed ma uunan ahayn yacnii qof xun ma ahayn ayb min idaafati sifati ilaa mawsuufiha wamaa kaanad ma aynan ahayn ummi ummuki hooyadaa baqiyan mid zaaniyad ahoo zinaysato oo fuxshi yacnii ku dhacda maynan ahayn hooyadaa dad fiican baad ka dhalatay fa ashaarad way ishaartay ileyhi xaggiisa ayay u ishaartay qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa sidee baan nukallimu ula waramaynaa oon ula hadlaynaa man axad kaana ahaaday huwa isaguba fil mahdi dharabta dhexdeeda ahaaday sabiyan xaal uu yahay cunug yar see ula warannaa oon ula hadlaynaa waaba la yaaba fa atat bihi way ula timid qowm fa atat way la timid bihi bilgulaami bay la timid qowmahaa bay ula timid qowmkeedii taxmiluhu xaal ay xambaarsan tahay oy wadato qaaluu waxay yidhaahdeen yaa maryamu maryamay laqad la wallaahi qad xaqiiqe ahe ji'ti waxaad la timid shay-an shay shayga oo fariyan aada u weynin badanoo la inkiro ayb kullu amrin faa'iqin min cajabin aw camalin fahuwa fariyun ayaa leedaa walidaalika nebiga waa kii ku yidhi falam ara cabqariyan cumar markuu ka hadlayay falam ara cabqariyan yafri fariyahu yani ma aanan arkin nin cabqari ah oo camalkiisoo kale sameynaya oo sidiisoo kale shaqadiisoo kale qabanaya ma aanan arkin buu yidhi riya nebigu uu ka sheekeynayay cumar buuna ula jeeday marka shay weyn baad la timid wahay shayga weynna iyagu hadda waxay ka wadaan shay markaa we yacni xumaanta xaggeeda ku weyn maxaa yeelay nin laguma ogeyn cunugna waa wadataa qofka marka dee cifadiisa inuu ilaaliyo ama yacni aan dadka kale inaynan mala xun u qaadin iyo inuu aada ugu dadaalo waxyaabaha maryam murugta ku ridaayey markii horena waxay ahayd arrintaas dayib laakiin qofka maxaa ka macnaa hadduu iska yidhaahdo arrintuna arrin cirdi iyo ay tahay waa halis ta kale qofkii iyadoon gabadhii lagu ogeynin haddana iyadoo uurle la arko innaga dhaqankeenna marka dhaqan aada u foolxun baa ku jiro wax qudbasire qudbasire la yidhaahdo ama masaafo la yidhaah baa ku dhex jirto markaasaa haweentii gabadhii iyadoo nin lagu ogeynoo gurigeedii iska joogto gabarnimo iskaga joogto ayaa un waxaa la arkayaa gabadhiio cunug dhashay iyadii uur uur le unbaa la arkayaa uurkeedii uu bannaankii yimid war maxaa dhacay yaa ku qaba hebela ay qudba siraystay maxaa ka dhalanaya marka meeqa mafsado waa inkira hadduu doono haddii uu inkiro marka ceebay ku tahay gabadhii iyo dadkeediiba isaga laftiisiina ceeb bayba ku tahay lowlaa nikaaxaas foosha xun oo nikaaxa lagu tilmaamaya xaqiiqatan nikaax maahan waxaase haddii uunan jiri lahayn waxaas naguma dhex faafteen dayib markaan sidaa leeyahayna markaa dee qofkii aan cilmi ulahayn oo isaga wax ku dhalay wixiisu wax xaaraan uma jeedo laakiin qofka og waa in mujtamaca waxaa laga zuuliyo way akhlaaq xumadaas in laga zuuliyo waxaa ka dhashay mafaasid badan oo ay tanba ka mid tahay nimanka laftooda qofkii oo lagu yaqaano wanaag iyo fiicnaan isagoo uun maanta dhan guri kasoo baxaya haweenay leedahayna foolxumo kale waayo iyadana aada u qaab darra ah waxaa kaloo kasii foolxun iyada lafteeda hoteeladan magaalada isaga dhex yaallo nin baa gelaayo xeer kadibna gabar yaroo wejigu u daboolaya dalaq dhehayso ninkii waa kasoo baxaa xoogaa ka bacdi ama gabadhii baa kasoo baxaysa mid kale haddana gelaysa nacam saddex naag laba naago waa maalintii un keliya u tagaa hoteeladanna ugu tagaa waxyaabaha sidaas oo kalea waxay keenaya qofka suu danni adiga in xumaan lagu maleeyay keenaysaa guri marka ay tahay naagi leedahay naag iyo lagu yaqaanana oo islaan garoob oo laga dhintay gurigeeda oo iyada lagu yaqaanana markaad adigu sii gelgelaysid mujtamaciina aynan kuu aqooninoo ilaa nikaaxu bannaankaa la dhigaa macsi iyo nikaax waxay ku kala duwan yihiin bannaankaa nikaaxa la keenaa faslu maa bayna alxalaali waalxaraami addarbu bidufi xalaal iyo xaaraan waxa kala sooca gurbaanka laakiin baa waxaan marka qofkiina aan lagu ogeyn oo aynan dadkiisii ku aqoonin qaraabadiisii ku ogeyn saaxiibadiisi ku ogeyn gurigan uun isagoo gelaya un uu kasoo baxayana la arko waxay noqonaysaa war ninkan waa musaani yahay baa laysdhihi karaa arrintaa iyadaa marka qofku inuu sumcaddiisa ilaaliyo aaday muhiim u tahay rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi gabar yani xaaskiisa safiya xaaskiisa safiya umulmu'miniin radia allahu canha isagoo la socdo ayaa laba nin arkeen oo soo sagootinayo markaasay socodka boobeen markaasuu yihi war inahaa safiya waa safiya yidhi waa xaaskaygii markaasay idhaheen rasuul allow adiga maan xumaan kuu malaynaynaa markaasuu yihi ina shaydaana layajri min ibni aadama majra dami shaydaanku bani aadamku dhiigga meeshuu ka xulo ayuu kaga ayuu ayuu ka socdaa waxaan ka baqay inuu qalbigiina xumaan ku tuuro oo naar aada ku gashaan marka marka nebigu saaxadiisuu beri yeelaya isagoo nebi ilaahay ah sumcad darrada ayuu ayuu isu diidayaa qofka marka waxaa laga rabaa hadduu qof akhyaar yahay ama qof weyn yahay ama mujtamaca macnaha haddana usii leeyahay kuma sii kuma sii jirto haddana waa inuu aad saaxadiisa u beri yeelaa arrintaas annaga waxay nagu dhaaftaa maxaa naga galay wuxuu wixii loo malaynayo ha loo maleeyanay maxaa iga galay haddaad tidhaahda adiga sumcaddaada wax weyn waa lacag ma joogto sumcaddu ayb fa marka laqad ji'ti waxaad la timid bay dhaheen shay-an shay shayga oo fariyan aad u weynin badan yaa ukhta haaruuna haaruun walaashiisaay haaruunkan marka yaa loo jeedaa nebigaaba fasiray sala allahu calayhi wasalam oo yacni min xadiidi lmugiirati bni shucba wuxuu yihi lamaa qadimat najraan wafdu najraan markay imaadeen sa'aluunii way su-aaleen faqaaluu waxay yidhaahdeen inakum taqra'uuna yaa ukhta haaruun idinku waxaad akrisaan bay dhaheen mugiiray ku dhahayaan yaa ukhta haaruuna wa muusaa qabla ciisaa muusana ciisau ka horreeyey bikadaa wakadaa intaasoo sano yacni maryam say haaruun walaal ula noqotay ee iyadoo la ogyahay haaruun inuu muuse ku waqti ahaa walaalna ula ahaa falamaa qadimtu calaa rasuulillahi sal ll ly slam de qofka haddii uunan markaas wax ogeyn xoogaa waxay isaga dhigayaan nasaara najraan niman qur-aanka qalad kasoo saaray bay iska dhigayaan iyagana falamaa qadimtu mugiira marka wuxuu yihi markaan soo galay calaa rasuulillahi sal ll ly slama markaan nebigu usoo galay sa'altuhu can dalika waan su-aalay faqaala wuxuu yidhi inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yusamuuna biambiyaaihim waxay ku magacaabayeen ambiyadooda iyo wasaalixiina qablahum iyo dadkii wan wanaagsanaayay ka horreeyey yacni haaruunkani maahan haaruunkii nebiga ahaaye waa maryam nin la dhashay oo lagu samiyey haaruun haaruunkii nebiga ahaa marka wuxuu leeyahay iyagu yacni yahuuddii iyo nasaaradii dadka ambiyada magacyadooda waa la bixi jireen marka magacaani waa magac iswaafaqay maahane haaruun bnu cimraan waa yaa yirina ayb marka meeshaasay warkoodii uu ku baaba-ay muslim baa xadiidka soo saaray marka yaa ukhta haaruuna macnuhu marka wuxuu yahay haaruunkii nebiga ahaa maane haaruun kala waay oo ku magac ah oo iyada marka la dhashay macna saas waay macnaha labaad lafteeda carabta marka ay qofku u nisbeynayaan qabiiladiisa waxay dhahaan akhuu bani fulaanay dhahaan oo waxaa la leeyahay matalan akhuu bani quraysh akhuu bani fiirin akhuu bani hudayl ayaa la leeyahay waa la dhashay hudayl uu la walaal yahay macnuhu ma aha ee waa qabiiladaasuu ka tirsan yahaa laga wadaa macno labaadna sidaasna luqadda shaa'ic waa iskaga tahay iyo carabta dhaqankooda yaa ukhta haaruuna haaruun walaashiisa maa kaana ma uunan ahaanin abuuki aabbahaa imra'a saw-in xumaan qofkeed ma uunan ahaanin yani qof xun ma uunan ahayn aabaaabbaha wamaa kaanat ummuki hooyadaana ma aynan ahayn baqiyan mid zaaniyadoo zinaysato marka dadka waalidkood hadduu ixtiraam uu lahaa iyagii marka hadday ixtiraamka ka tagaan ceeb labaaday ku noqonay marka war aabbahaa nin fiican buu ahaa hooyadaa qof fiicanay ahayd walaalaha waa fiicnaayeen adiga maxaa kugu dhacay unbaa lagu hayaa ayb oo dadka hadduusan qofku dad lu-ama ah ounan ka dhalanin iyaga marka inuu ilaaliyo sharafkoodu waa muhiim fa ashaarat ilayhi way u ishaartay xaggiisay u ishaartay qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa sidee baan nukallimu ula hadlaynaa man axad kaana ahaaday huwa isaguba filmahdi dharabta dhexdeeda ahaaday qof yacnii dharabtii dhexdeeda ahaaday seen ula hadlaynaayo qof hadda dharabtii un ku jiro sabiyan xaal uu yahay cunug yar ah isagoo haddana cunug yar ah seen ula waramaynaa bay dhaheen qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiyan waa hadlay marka nabiyullaahi ciisa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ciisa inii aniga cabdullaahi ilaahay addoonkiisii baan ahay aataanii wuxuu isiiyey alle alkitaaba kitaabkii buu isiiyey wajacalanii wuxuu iga dhigay nebiyan nebi buu iga dhigay wajacalanii wuxuu iga dhigay mubaarakan mid la barakeeyey aynamaa meel kastoo kuntu aan ahaado meel walboon ahaadana mid la barakeeyeyoo anfac badan ayaan ahay wa awsaanii waa ii dardaarmay rabbigay bisalaati buu ii dardaarmay salaad iyo wasakaati zako maa dumtu muddata dawaamii inta aan ku suganahay xayan mid nool inta aan ahay inta aan nolol ku daa'im ahay sidaabuu i amray wa baran wajacalanii wuxuu iga dhigay baran ay baaran mid baari u ah biwaalidatii hooyadii i dhashay aniga walam yajcalnii igama dhigin rabbi jabbaaran mid kibir kibro oo kibir badanoo cibaad daacada rabbigiis ka santaago iyo daacada waalid hooyadii ka santaagayana igama dhigin walam yajcalnii igama dhigin jabbaaran mid kibir badan shaqiyan oo dhur darsaday waasalaamu nabadgelyo la nabadgalaa calaya korkayga ahaatay yowma maalinkii wulidtu la i dhalay iyo wa yowma maalin amuutu aan dhimanayo wa yowma maalin ubcathu la isoo bixinayo xayan mid nool xaal aan ahay ayib nabiyullaahi ciisa marka de wuxuu galay marka hadalkiisii wuu la hadlay arrintaanna marka hadalkaanina wax badan baa ku jiro marka ugu horeyso tuhmadda hooyadii ay tuhmeen banaanku dhigay marba haddii isagii isagoo dharab ku jiro uu hadlayo arrintu arrin caadiga ka baxsan inay tahay ayuu sheegayaa qaala wuxuu yidhi inii aniga cabdullaahi ilaahay addoonkiisii baan ahay inii cabdullaahi marka uu leeyahayna nasaarada raddi midaana ugu filan leanna maxaa yeelay iyagu waxay dhahaan saddex firqo waay qolo waxay waaweyn qolo waxay leeyihiin waa ibnullaahi isagu ma dhihin wiil allaan ahay isaga ma dhihin qolo waxay leeyihiin waa huwa allaahu isagaaba allaah ah waa kuwan yacquubiyada la yidhaahdo orthodoxiska qolo saddexaadna waxay leeyihiin iyagu waxaa weeyaan thaalithu thalaatha saddex ilaah buu midka saddex saddexaad uu yahay saddexdiiba marka bannaankau dhigayo inii cabdullaahi kelmadaasaa bannaanka dhigaysa markii ugu horreyso warkii ugu horreysay oo ku hadlayba inii cabdullaahi intaas marka in looga badiyo in intaas in looga bad laga laga badiyo ma aha leanna haddii addoonnimada laga qaado oo kor laga geeyo rabbinimaa imaanayso rabbinimadana hadda isagu sifo uu leeyahay ma aha ayb nabigeennana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tudruunii aniga ha igu xadgudbinina kamaa adrat inasaara bna maryam nasaaradu say ciise ugu xadgudbeen inamaa ana cabdun anigu addoonaan ahay nabigeennana saas uu dhahay faquluu cabdullaahi warasuuluhu waxaad tidhahdaan ilaahay addoonkiisa rasuul ilaahay ah nebigu addoonnimo yaan laga saramarinin marka addoonnimadiina in laga saramariyaa maaha rasuulnimadii ilaahay siiyeyna in laga hoos mariya ma aha waa bayna alifraadi watafriiq marka ifraadkii nasaarada meeshaa marka inii cabdullaahi baa lagu naqdiyey aataaniya alkitaaba kitaabkii ayuu isiiyey alle wajacalanii wuxuu iga dhigay nebiya nebi buu iga yeelana yahuud baa marka iyaguna ay madaxa ku dhufanaysaa leanna ilaahay haddii nebi ka dhigay oo saa loo maamuusay ibnu zina ilaahay nebi kama dhiganayo in marka asalkiisu uu nadiif yahay nebiyullaahi ciisa oo hooyadii aynan sinaysanin ayay tilmaamaysaa iyadana lianna yahuuddu nabiyullaahi ciisa gaboodfalay ku sameeyeen oo waxay yidhaahdeen marka dhowr siba gaboodfal bay ugu sameeyeenoo zinow ku dhashay dhehen koo midda labaad haddana waxay dilkiisii inay dilaan bay isku dayeen oo boqorkii meelahaas joogay oo ruom ayay yidhaahdeen nin dadka diinta ka fasaadinayaa baytalmaqdis jooge say ugu diraayeen ugu diraayeen markaasuu ciidan usoo diray si loo dilo waa kii suuratu nisaa aan kusoo marnay oo ilaahay qaaday oo shabihiisii qof kale la geliyey loo ekeysiiyey qofkaa ay dileen oo allana uu yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubiha lahum ihaano waayo marka ilaahay ambiyadiisa in laysku dayo in la dilo waa ihaano iyo daraabid ambiyada la daraabaya way la ihaanaysanayo meeshaasna waa marka tafriid labaad waay aayadahanna marka tafriidkaa iyo gaboodfalkaa way kasoo horjeedaan ayb wajacalanii nabi labada qolaba marka waa aayaddu bannaankay dhigaysaa muslimiinta marka aayaddu caqiidada muslimiintay xoojinay marka leanna muslimku muxuu aaminsan yahay ciise waa addoon ilaahay rasuul ilaahay waa ayb inta inta halkan lagu sheego nabiyullaahi ciisa uu sheegtayna waa intaas walidaalika suuraddan marku najaashi lagu dul akriyey oo jacfar bnu abi aalib sida siirada ku sugan uu akriyey ou dhageystay waa kii yidhi marka wixii waxyigii sidau ahaa ciise wuxuu la yimid iyo waxa uu la yimid nebigan intaasna kuma kala duwana intou laan yar saa usoo qaaday waana kii rumeeyey ayb qaala wuxuu yidhi innii anigu cabdullaahi ilaahay addoonkiisaan ahay aataaniya alkitaaba kitaabkiibuu isiiyey wajacalanii wuxuu iga dhigay nebiyan buu iga yeelay wajacalanii wuxuu iga dhigay mubaarakan mid la barakeeyey mubaarakantaa marka waxaa lagu maceeynamaa meel kastoo kuntu aan ahaado ay nafaacan mid anfac badan xaytu maa tawajahtu meeshaan u jeestaba mujaahid wuxuu ku macneeyey mucalliman lilkhayri khayrka mid dadka baro ayaan ahay meel walboon u jeestaba cataana waxa uu yidhi adcuu ila llaahi allaan dadka ugu yeerayaa wa ilaa tawxiidihi ilaahay towxiidkiisa wa cibaadatihi isaga in la caabudo ayb waqiila mubaarakan calaa man tabicanii qofkii i raacaan mid mubaarak u ahay ayb waa igu dheefsanayaa intaaba marka waa lagu macneeyaa marka meeshan ereygan mucalliman lilkhayri ama nafaacanta waa in marka ambiyada looga daydo waay oo qofka inuu noqdo xubin mar walba anfac leh oo aan dadka yacni dhib ku ahayn in marka dadku ay tabaano yacni qofku yacni cilmigiisa iyo caqligiisa iyo maalkiisa iyo dhinacyo badan inuu wax ku anfaco kii cilmiga dadka ku anfacayana inuu ku anfaco kii maal wax ku anfacayana inuu maalkii khayrka iyo waddada fiican uu ku bixiyo oo u diyaariyo meelihii ilaahay dacwadiisii iyo uu diyaariyo yaa laga rabaa qofkii jaah iyo sumcad iyo magac dadka ku dhaxlayna magaciisa inuu ummadda uga faa-iideeyo almuhim adiga dadka aada ku dhex nooshahay anfac inaad u leedahay baa la rabaa laakiin inaad anfac u lahayn ood qabri oo kale ahaato adiga un in lagu anfaco laakiin adiga wax anfacaba aadan lahayn ma wanaagsana ee marka aada ugu yartahay haddaadan wax kale anfici karin dhibkaaga ha laga nabad galo haddii dhibkaaga laga nabad galo war ninkan waa ummadda waxba ugu fadhiyaa qofkaas laakiin haddii dhibkaagiina aan laga nabadgelaynin anfacna aada lahayn haddaad hadli maagtana xigmad ma haysid maalkaagii dhib maahane waxbun dadka wax fiican ugu samayn maysid caqligaagii ummaddii ku kala celin mayside waa ku kala eriyeysaa un qofkaasi marka ummadda dhib unsuu ku noqon maayo marka waa in marka arrintan looga daydo ambiyada qofka uu sidaan ku sifaysnaado alimaam ibnulqayim risaale ayuu qoray uu kula dardaarmayo walaalihiis dad marka yacni xertiisa iyo dadkii ay ula noolaa ayuu risaalo u qoray aayaddaanuu soo qaaday marka na wajacalanii mubaarakan buu wuxuu ka dhigtay marka dardaarankiisii ayb marka hadal aada uweyn uweyn weeyaan ayb meeshii haddii khayr ka jirana ziyaadi hadduunan ka jirin abaabul khayrkii laakiin wax jira uun khayr socdo ama wax ummadii oo fiicnaan ku jirto adiga uun inaad u joogtid bis un naqdi bis kanna waa xun yahay kanna waa xun yahay kanna waa xun yahay adiga anfac aan ahayn kan waa xun yahay lagaama haayo ee taasoo kale qofku inuu ku sifaysnaadaa foolxumo beryahan dambena dadku waa iskaga bateen noocaas ama ha ahaadaan dadka diinta ku dhex jiro oo cilmiga barto iyo caamada intay doonaanba qolo walbaa marka ba naqdigaas aan macnaha ku dhisnayn ayaa dadkii lagu ibtileeyey wa awsaanii waa ii dardaarmay bisalaati salaad buu ii dardaarmay iyo wazakaati zakaa zaka ayuu ii dardaarmay salaadii iyo zakadiina cibaado qadiima inay ahaayeen midna marka waa alixsaanu ila alkhalqi midna waa cibaado badani oo rabbi yacni lagu caabuday maa intii dumtu aan ahaa maa intii dumtu aan ahay xayan mid nool inta aan ahay muddata dawaami xayan inta aan ahay ku nool sidaabuu ii dardaarmay rabbigay meeshaana waxaa laga qaadanayaa nabiyullaahi ciisa inuu addoon alle yahayo isagaba oo wax caabudayo axad marka isaga wax caabudaya ma la caabudi karaa maya maya leanna wa awsaanii bisalaati wazakaati isagii baa cibaado la saaray haddaad adiga isaga caabudid waa luntay waa luntay markaas haddii nabiyullaahi ciisaa sidaa xaalkiisu yahayna hadda ambiyada kale iyo owliyadana waa la mid leanna iyagu waa addoomo ilaahay iyagaa wax caabudo iyaga lama caabudo ayb wa baran buu iga yeelay mid baari ah biwaalidatii waalidadaydii i dhashay wabaran biwaalidatiina waxay tilmaamay aabba inuunan lahayn isaga oo hooyo bis ay dhashay walam yajcalnii igama yeelin oo igama dhigin rabbigay jabbaaran mid kibir badan oo kibro oo daacada rabbigiina ka kibro waalidkii daacadoodana ka kibro igama dhigin ayb walam yajcalnii igama yeelin jabbaaran jabbaar igama dhigin mid kibir badan shaqiyan oo dhur darsaday kaasoo shaqiyan dhur darsaday igama dhigin wasalaamu nabadgeliyo asalaam asha marka waa jinsiyo waaye nabadgeliyoo dhan waaye ayaa calaya korkayga ah yowma maalintii welitu la idhalay maalinkii la idhalay wa yowma maalin amuutu aan dhimanaya iyo wa yowma maalin ubcahu la isoo bixinaya xayan mid nool xaalaan ahay ayb yowmada iyana xalay baan ka hadalnay binaheeda iyo icraabteeda dalika ciisa bnu maryama qowla alxaqi aladii fiihi yamtaruun dalika kaagaas ciisaa wey daalika kaagaas sidaa u hadlay ciisaa waaye nabiyullaahi ciisaa waaye ciisihii ibnu maryama maryama inankeedii ahaa waay qowla alxaqi qaala wuxuu yidhi qowla alxaqi xaqi qowlkiisii ayuu ku qowlay alladii qowlka oo fiihi dhexdiisa yamtaruuna kuwii ku shakisan ay ahaayeen ayb xarafkan marka qowlalxaqi iyo qowlulxaqi labadaba waa la aqriyay qira'ati nasbi marka waa masder waayo qowlalxaqi mu-akadun limadmuuni ljumlati waa masder adkeynaya jumlada qaala ciise bnu maryama jumladaa wax ku dhex jiro madmuun ku jiro ayuu markaa ayuu adkey ayuu adkeynayaa ayb waana middaa yani calaa xaddi qowl bni malik uu yiraahdo wathani kabni anta xaqan sirfa wathani kabni anta xaqan sirfa xaqantaasi marka axuquhu xaqan madmuun marka ku jirto yacnii ibni anta wiilkaygaad adigu tahay xaqan markuu ka daba mariyo marka waa sugayaa sugid ayaan sugayaa marka jumladaa madmuun ku jiro ayaa marka qowladaani marka yacni ay adkeynaysaa waa masdar marka mu-akadun limadmuuni ljumlati ayb iyou adkeynaya sidaa marka waa lagu nasbiyey qowlada marka waxaa kaloo qowl qowlulxaqi haddii la yidhaahdana huwa qowlulxaqi waay ama haadaakani qowlulxaqi weeyaan xaqi qowlkiisii waay haddii qowlulxaqi la yidhahdana sidaa labadaasi baa fudud ama qowlalxaqi qaala qowlalxaqiba in la yidhaha qaala wuxuu yidhi ciisa qowlalxaqi buu yidhi warkii dhabta ahaa ayb alxaqida meesha ku jirtana laba tafsiir baa iyadana ku jirta tafsiir waa midkii hadda aan ku wadnayo alxaqu bimacnaa dida albaail dida albaail baailka cagsigiisa yacni hadalkaani waa hadal dhab ah macnaha tafsiirka labaadna alxaqi in laga wado allah leanna min asmaa illaahi waxaa kamid a alxaqu ayb qowla alxaqi allihii xaqa ahaa qowlkiisii waaye marka saasay noqonayn ayb tafsiirka marka allah haddii lagu fasiro qira'atu rafci marka waxay noqonay bedel markaas dalika kaagaasi ciise bnu maryama ciisihii ina maryama ahaa waaye qowlulxaqi weeyaan kaasi marka ciisaa laga qowlulxaqi ciisaa baa laga bedelaa marka dalika kaagaasi ciisa bnu maryama waaye qowlulxaqi waaye ayb calaa riwaayati nasbina marka qowlalxaqi marka la leeyahay waxay noqonaysaa marka ficil baa loo soo qadara amdaxu waxaan ammaanayaa qowla alxaqi allaha xaqa qowlkiisaan ammaanayaa ceeb ceebna ka saliim ah aduuse halkaasna marka waa qaabka loo tawjiihinayo alladii qowlka oo fii yamtaruuna kuwii ku shakisan ay ahaayeen fiihi isaga dhexdiisa kuwii ku shakinaya ay yihiin maa kana lilahi an yatakida min wala marka warka ay ku yaa marka ay ku shakinayaan weeyaan baa la yidhi dhabnimadiisa kaas waay warkan ciise ku warramay waay maa kaana lilaahi an yatakida min waladin subxaanah maa kaana lilaahi alla uma ahaanin waa ka nasahan yahay alleh an yatakida inuu samaysto min waladin ay waladan wax ubada inuu samaystaa alla uma ahaanino uu ka nasahan yahay subxaanahu usabixuhu waa nasahayahay idaa haddii qadaa araada ou doono an yaqdiya inuu xukumo amran arrin fa inamaa wax kale maahne yaquulu lahu wuxuu u dhahayaa kaas kun ahaw fa yakuunu fa huwa isagu yakuunu waa ahaanayaa shaygii markaas tacbiirkan marka maa kaana lilaahi tarkiibkan wuxuu ku yimaadaa marka saddex siyoodba qur-aanka dhexdiisa mar wuxuu ku imaanayaa taaratan cala zajri canaan waxaan soo marnay suuratu towba ma kana liahli اlmadiinati waman xawlahum min alacraabi an yatakhallafuu can rasuulillahi reer madiina uma aha sidaas inay yeelaan yeynan yeelin waayo macnaha markaas tarkiibka waxaa kaloo ku imaanaya calaa wajhi tacjiiz cajzigelin suuratu namal alla uu yidhi maa kana lakum an tunbituu shajaraha idinku ma aydnan lahayn inaad geedeeda dhalisaan oo geedaas ma soo dhalin kartaan waa car soo dhaliya waa macnihi tacjiiz ayaa ku jiro marna maa kaana lilaahi tacbiirku tarkiibku waa tanziih hadda marka waa macna tanziihay wadataa qariinada kutusaysana subxaanahuda ka dambaysa waa maa kaana ma ahaanin lilaahi alla uma ahaanin yacni arrintaa ilaahay yani uma ahaanin bimacnaa waa ka hufan yahay an yatakida inuu samaysto min waladin ay waladan ubad inuu samaysto waa ka hufan yahay alle oo uma ahaa nintaasi subxaanahu nasahnaan eh yacni usabixuhu waa nasahayaa way masder markaa la dhigay caamilkiisa booskiisa joogo idaa qadaa idaa haddii araa-a qadaa ou xukumaayo ay idaa araada an yaqdiya way hadduu doono inuu xukumo amran arrin waana ku badan tahay qur-aanka taas oo kale oo waxaan soo marnay suuratu lmaa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waxaanan ku macnaynay idaa aradtum an taquumuu ila salaati idaa qadaa hadduu doono inuu xukumayo amran arrin fa inamaa wax kale ma ahna yaquulu lahu wuxuu u dhahayaa amarku arrinku kun ahaw fa yakuunu fa huwa isagu yakuunu waa ahaanayaa shaygii waina allaha rabbii warabakum waina allaha rabbii warabukum facbuduuh hada siraatu mustaqiim waina allaha alle rabbii rabbigay weeyaan ka i abuuray oo ilah imaamulayo way warabukum rabbigiin ka idin abuuray oo idin maamulayo weeyaan ayuu nabiyullaahi ciisa leeyahay facbuduu caabudahu isaga caabuda hada kani siraatun jid weeyaan mustaqiimun toosa xarafkan marka waina waina allaha rabbii warabukum wainana waa la akriyey waanana waa la akriyey abu cumar waana buu akriyey naafic ibnu kathiir alxirmiyaan ayaa la yidhaha alxirmiyaan ahlu xaramkii waa ibnu kathiirna waa qaari-i maka muqriu maka naaficna waa muqriu lmadiina abu cumarna waa basri saddexdooda marka waxay akriyeen waana allaha rabbii warabukum haddii marka waana allaha la yidhaha meel lagu waxay u baahan tahay lagu cadfo waina allaha marka la yidhaha dabcan waa iska jumla musta-anafa waana ile innada iyada ibtida iyo meelahaas waa tii geli jirtay annadu laakiin iyada badanaa waxaa weeyaan masder bay ku awilan tahay waa in marka meel maxal ay yeelata marka amase ay meel ku cadfanaato ayb marka wa ana allaha haddii marka calaa qira'ati lkasri iyada garanayba calaa qira'ati fatxa haddii la akriyo waxay ku cadfan tahay wa awsaanii bisalaati wazakaati rabbigay wuxuu ii dardaarmay salaad iyo zako wa ana allaha wa biana allaha ayuu ii dardaarmay alla inuu yahay rabbi rabbigay wa rabbukum rabbigiin uu yahay halkaa marka waa lagu cadfay qiila marka waxaa kaloo la yidhi walianahu rabbii wa rabbukum waanahu walianahu isaga ahaanshada uu yahay rabbii rabbigay iyo warabbukum rabbigiin arrintaa darteed facbuduuhu u caabuda inay tahay zamaqshari baa isaga saas u tawjiihiyey calaa xaddi qowlihi tacaala waana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axadan oo kala way marka macnaha saddexaad waa in lagu cadfo ciisa bnu maryam dalika kaagaas ciise bnu maryama waayo soo maaha wa ana allaha dali wadalika kaagaasi ana allaha rabbii wa rabbukum saddexdaasba markaa lagu tawjiihiyey mid waxaa jiro abu cubayda macmar bnu lmusanaa uu sheego uu yihaahdo idaa qadaa amrantaa lagu amrantay ku cadfan tahay markaa macnuhu muxuu noqonayaa wa idaa haddii qadaa uu xukumayo alle amran amar fainamaa yaquulu lahu kun fayakuun waidaa qadaa amran adwaidaa haddii qadaa uu xukumayo amran amar wa ana allaha iyo haddii alleh rabbii rabbigay uu yahay wa rabbukum rabbigiin uu yahay facbuduuhu caabuda saasoo kaley noqonay marka wuxuu leeyahy arrintaana marka abu xayaan fi lbaxri lmuxiit shardi lama gelin karo oo idaadu waa shardiya haddii marka amrantii wax shardi lagu xiray waayo in marka rabbinimada allana shardiga saas oo kale wax shardiga loogu xiro ma ma hagaagsan uu leeyahy calaa kullin marka middaa aad buu u naqdiyey abu camr bnu lcalaa buuna abu cubayda macmar bnu lmusanaa uu kasoo naqliyey abu xayaan wuxuu yidhi naqligaana waa in loo noqdo buu yidhi waa daciif abu camr bnu lcalaana waa imaamun fi luga waxaasoo kalena kama suurtoo buu leeyahay abu cubaydana wuxuu leeyahay naxwada qawi kuma ahayn buuba dhahayba isaga abu xayaan walaysa qawiyan fi naxwi saasuu kalau sheegay marka baabkiisa maahan buu leeyahay naxwadu marka amran in lagu cadfaa macno aada waxaa kasoo baxaya aan fiicnayn mana ku cadafsami karto abu camarna warkaa kama ansixin buu ku wadaa saddexdaas waj-un in la yskaga wado ayb wain allaha alle rabbi rabbigay waaye wa rabbukum rabbigiin weeyaan facbuduuhu caabuda isaga haadaakani siraadun jid weeyaan jidka oo mustaqiimun toosan fakhtalafa alaxzaabu kooxihii way iskhilaafeen markiiba min beynihim ay beynahum dhexdooday iska khilaafeen faweylun waadi naareed liladiina kuwiiba u sugnaada kafaruu kufriyey min mashhadi yowmin min shuhuudi yowmin maalin xaadirideed xaggeed ayuu uga sugnaaday maalinka oo cadiimin aada u weynin badan axsaabtan marka yaa loo jeedaa nasaaradii dhexdooda oo ciise waa isku khilaafeen qolana waa allah bay dhaheen qolo waa ibnullaahi bay dhaheen kuwana thaalithu thalaatha amase nasaare iyo yahuud yahuud ibnu zina waaye weeyaan bay dhaheen hadalxumadooda nasaarana waa ibnullaahi iyo bay dhaheen kooxihii marka way iskhilaafeen min beynihim minta marka waa sila waa zaa-ida waaye ay beynahum dhexdooday iska khilaafeen faweylun marka waadi naareed liladiina kuwiiba u sugnaaday kafaruu kufriyey min mashhadi yowmin min shuhuudi yowmin xaggee waadiga naareed uga sugnaaday min mashhadi yowmin min shuhuudi yowmin maalin xaadiritaankeed marka sidaa markaan dhahna mashhadkii waxaanu ka dhignay master ayb waxaa kaloo laga dhigi karaa daraf ilaa shahida yashhadu waayo mudaaricii yashhadu buu ku imaanaya yafcilu ku imaan maayo fa-diisuna waaw ma leh marka masder iyo darafba mafcal ayaa lagu keeni jiray mashhadna waa mafcal saddexdaba marka waa ka laqbayn kartaa inaad dhahda marka min mashhadi yowmin min shuhuudi yowmin maalin xaa goobjoogka noqoshadeeda min mashhadi yowmin maalin makaanu xaadirideeda min mashhadi yowmin maalin waqti xaadirideeda intaba waa usuu badaa inkastoo shanqiidi isaga uu leeyahay alcalaamatu shanqiidi ou dhahayo min shuhuudi yowmintaas ayuu keenayaa ka kale daciifou ka dhigayaa ayb maalin weyn marka xaadiritaankeed xaggeed ayuu uga sugnaaday waadi naareed asmic bihim wa absir yowma ya'tuunana asmic alla maqal badanaa bihim iyaga iyagu maqal badanaa wa absir arag badanaa bihim iyaga arkid badanaa yowma maalin ya'tuunanaa ay noo imaanayaan alla arag badanaa oo maqal badanaa laakin aldaalimuuna laakiin lagu noqoyay aldaalimuuna kuwa dulmiga falay alyawma maanta fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin dhexdeeda baadida oo mubiinin cad asmic bihim marka waa afcil bihi waay siiqatu siiqata atacajub waa waa maa afcala zaydan iyo afcil bihi waatay ahaan jirtay siiqadii tacajubka waay marka asmic bihim wa absirna bihim waxaa looga gooyey lidilaalati maa qablahu asmic alla maqal badanaa bihim iyaga maqal badanaa wa absir arag badanaa bihim iyaga maxaa ku arag badnaysiiyey ayb maa asmaca yani shay-un cadiimun shay weynin badan baa iyaga maqalku maqalkooda badnaysiiyey ayb yowma maalin ya'tuunana ay noo imaanayaan waxay la mid tahay qowluhu tacaala walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan ayb ayay la mid tahay iyo qowluhu tacaala laqad kunta fii gaflat min hada fakashafnaa canka ghiطaa'aka fabasaruka lyowma xadiid ayay la macno tahay laakin الظaalimuuna laakiin lagu noqoyay aلظaalimuuna kuwa dulmiga falo alyowma maanta kuwii dulmiga falay alyowma maanta fii dalaalin baadi dhexdeed ayay ahaadeen baadida oo mubiinin cad maanta baadi bay ku sugan yihiin waa dhoohan yihiin laakiin berri sidaa u dhoohnaan maayaan waandir udig hum iyaga yowma alxasrati qoomamada maalinteeda uga dig maalinta la qoomamoonayo id waqti qudiya la xukumay oo la laga faaruq noqday al-amru arrinka arrinkana waxaa loo waxaa loo jeedaa dhimashada markii laga faaruq noqday oo dhimasha la gowracay wahum iyagu fii gaflatin bay ku sugan yihiin wahum iyagu fii gaflatin baa yacni dhoohanaan dhexdeed ayay ku sugan yihiin wahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan ayb marka alla wuxuu leeyay waandirhum udig iyaga kuwani yowma alxasrati biyowmi alxasrati maalinta la qoomamoonayo ugu dig xasradaana marka bukhaari aayaddan buu baabeeyey markaasu wuxuu keenay xadiidkii ahaa yu'taa bilmowti geerida ayaa lala imaanayaa ka hay-ati kabshin amlax wan oo kale hay-adeed iyadoo leh iyadoo wan u eg shabahdo fa yunaadii munaadin baa dhawaaqaya ya ahla aljanna ahlu jannaow waa soo qooraansanayaan marka fayashra-ibuuna wayanduruuna waa soo fiirinayaan fayaquulu hal tacrifuuna hada kan ma taqaanaan fayaquuluuna nacam haa hada almowtu waa geeridii middan ahlu naarkiina sidaas ayaa la dhahayaa marka iyagana waan garanaynaa bay dhahayaanoo waa geeridii markaasuu dhahayaa yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowt wayaa ahla annaari ahlu naarow khuluudun falaa mowt idinkana waaritaan baa idiin sugnaaday la dhiman maayo dhimasha ma jirto idinkana waaritaan dhimasha ma jirto markaas waayo marka ahlu naar ay quusanayaan oo ay qoomamoonayaan ilaahan ka magan galno id waqti id marka waa bedel oo yowmkaa laga bedelaa waandirhum ugudig udig yowma maalin iyaga kuwaa udig yowma alxasrati qoomamada maalinkeeda id waqti ugu dig ugadi udig qudiya la xukumay oo laga faaruq noqday alamru amarkii amarkuna waa geerida meeshaan wahum iyagu fi wahum iyaguna fii gaflatin ayay ku sugan yihiin gafle iyo dhoohanaan camaa yufcalu bihim fi laakhirati maanta oo adduunyada ay joogaan dhoohanaan ayay ku dhex jiraan iyo halmaan waxa lagu samayn doonaa aakhiro waa ka dhoohan yihiin maanta maalinkaana waa maqal badan yihiin waana arag badan yihiin marka la tago qiyaamaha wahum iyagu laa yuuminuuna ma rumaynayaan inaa anagu innaa anagu naxnu inaga narisu waan dhexlaynaa al arda dhulkii baan dhexlaynaa iyo waman ayaan dhexlaynaa caleyha korkeeda ahaaday wailaynaa annaga intii ka un baa yurjacuuna loo yacni loo soo celinayaa innaga xaggeenna ayaa loo soo celinayaa inaa anagu naxnu inagaa narisu waan dhexlaynaa alarda dhulkii baan dhexlaynaa ayb iyo waman ayaan dhexlaynaa calayhaa dhulka korkeeda ahaaday ay sukaanu l ardi dhammaan marka waan halaagaynaa innagaa soo harayno ee rabbi keliya unbaa soo harayo markaasuu dhahayaa liman ilmulku lyawm waxa u jawaabayaana marka ma leh wa ilaynaa annaga intikaa unbaa yurjacuuna loo soo celinayaa iyaga hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed